wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay shir looga hadlayay isdhexgalka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo horumarinta madasha shaqaalaha ee wasaaradda deegaanka ee federaal iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee ka jira qaar ka mid a xubnaha ka socday wasaaradda deegaanka ee maamul goboleedyada dalka oo madasha ka qayb galay ayaa wasaaradda deegaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaga mahadceliyey inay qabato kulamo diiradda lagu saarayo sidii wadashaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka
waxaan halkaan u imaanay inaan ka doodno ama isla meel dhigno sidii national iyo state levelba aanan u midayn lahayn guud ahaan wada shaqaynta qof walba meeshuu joogo mas-uuliyad ayaa ka saaran sida aan ognahay wasaaradda deegaanku waa wasaarad curdan ah haddana ay muuqato mid level sare marayso alxamdulilah taasna waxay ku imaatay isku duubni iyo wada shaqayn dhexmartay dhammaan agaasimaasha guud iyo agaasimka wasaaradda federaalka iyo dhammaan wasiirada heer federaal iyo heer state ay iska kaashadeen farxad bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo lagu faadgareeyo arrimaha global environmental climate change update oo aan qayb ka noqotay gool ay noqotay iyo qayb inay ka noqoto SSC Khaatumo ee wasaaradda deegaanka ee SSC Khaatumo ay qayb ka noqoto aad baan ugu hambalyeeynaya agaasimayaasha guud ee wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Soomaaliya invite-ka uu maanta nagu siiyey wasaaradda deegaanka ee SSC Khaatumo annagoo matalayna marka maasha allah alxamdulilah aad baan ugu mahad yuusuf samatar agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa tilmaamay in ahmiyad gaara wasaaraddu ay u leedahay kulamada ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta matalayo maamul goboleedyada dalka ee ka socda wasaaradda deegaanka ee maamul goboleedyada isla markaasina la rajeynayo in kulammadani ay ka soo baxaan waxqabad muuqda
madasha waxaa loo aasaasay in lagu wada tashado laysku waafajiyo dadaalada ay wadaan wasaaradaha deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleed si loo mideeyo juhdiga aan ugu jirno ilaalinta deegaanka iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo inaan mideyno iyo inaan dhiirigelinno wada shaqaynta iyo xog iswaraysiga mar walba haddii layska warqabo laisxog waraysto laysu waramo waxaa ka soo baxayo is-afgarad waxaa ka soo baxayo isla jaanqaadka in wasaaradihii heer federaal iyo heer maamul goboleed isla jaanqaadaan iska warhayaan isku jiho u socdaan oo hadafkeenuna uu yahay ilaalinta deegaanka iyo wax ka qabadka isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa muddooyinkii dambe ahayd tan ugu dhaqdhaqaaqa badan shaqooyinka guud ahaaneed ee isbeddelka cimilada iyo deegaanka